wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada hirshabeelle ayaa magaalada beledwanaag xarunta gobolka hiiraan ku qabatay munaasabad loogu dabaaldegaya maalinta shaqaalaha adduunka oo sannad kasta la xuso kowda bisha mey oo maanta ku beegan munaasabadda lagu xusaya maalinta shaqaalaha adduunka ayaa waxaa ka qaybgala xubno ka tirsan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada hirshabeelle maamulka gobolka hiiraan odayaal dhaqameed dhallinyaro iyo waxgarad isku dhawaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada hirshabeelle gobolka hiiraan galad maxamed warsame ayaa sharaxaya ahmiyadda maalintan isagoo sheegeynka wasaarad ahaan ay markasta u taagan yihiin ilaalinta xuquuqda shaqaalaha marka sidaas awgeed marka maanto kale waa maalin noogu muhiima midda kale waxaa jirto shaqaalaha waxaa iyadana ka mamnuuca in lagu tagrifalo mishaaraadkii lagu liishiyo kale waxaa kaloo jirto markii la yidhaahdo qofka contracti ayaa laga saxiixay contractigii wuxuu qaataa siddeed bilood ama sanad ama saddex bilood ama hal bilood sidaas awgeed qofka loo shaqeeyaha iyo qofka shaqaalaha ah in lagu xadgudbo qofka loo shaqeeyahana lama rabo qofka shaqaalahana in lagu xadgudbo lama rabo sidaas awgeed wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo arrimaha bulshada waxay u taagan tahay inay ilaaliso nidaamkii ama sharciyaddii ay ku heshiiyeen qofka loo shaqeeyaha iyo shaqaalaha waxaa kaloo muhiima shaqaalaha kale oo xoogsatada ah in ayakana lagu dhibaateeyo xoogooda ma aha waa ka mamnuuc qofka loo shaqeeyaha waxaa la rabaa inuu ilaaliyo nidaamka qofka shaqaalaha oo kula heshiiya dadka xoogsatada waa naqaanaa waxay ku shaqeeyaan duruufo aada u adag ayadoo weliba hataa qaarkood lagu dhibaayo nabadoon aadan macalin nuur iyo saadiq maxamed cabdi oo ka mid a xubnaha ka qayb galay munaasabadan ayaa si wada jira u sheegay inay muhiim tahay in laga qayb qaato sidii shaqo abuur loogu samayn lahaa dhallinyarada oo xilligan la daala dhacaya shaqa la-aan baahsan
boqolkii toddobaatanka iyo shanta dhallinyarada boqolkiiba toddobaatana jaamacaday ka baxeen shaqa abuur jiraahina ma jiro hadday soomaaliya tahay hadday state tahay iyo hadday gobolka shaqa abuurku waa yaryahay macnaha waxaan ugu baaqayaa dadka ay qusayso inay soomaaliya shaqa abuur sameeyaan kaas ahaan statekan kaas ahaan gobolka dadka ay qusayso in shaqa abuurka la ballaariyo haddii shaqa la helane waxay ka qayb qaadan kartaa amniga waxay ka qayb qaadan kartaa nolosha bani aadanka waa bayska nolosha qofka shaksiga inuu shaqo helo maxdiisa wuxuu sheegayaa arrisqu bayna saaqayn qofka inuu tillaabsado risqiisa ku jira macnaha marka alxamdulilah shukri waa ka mahad celinaya xafladda qiimaha badan wasaarad ahaan wasaaradda arrimaha bul wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada waxaan tala ahaan kula soo jeedin lahay maanta o kale aan ugu faa'iidaysan lahay in ay xoogka saaraan sidii ay shaqa dhallinyaradan maanta shaqala-aanta ku haysta gobolka hiiraan iyo dhammaan dowlad goboleedka hirshabeelle qaybaheeda kala tisan in ay u samayso shaqa abuur gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka hiiraan cali cusmaan xuseen ayaa dhallinyarada soomaaliyeed ku booriyey inay la yimaadaan hal abuur intii ay sugi lahaayeen shaqo la siiyo waxaa waaya in dhallinyarada meeshii maalin kaste qofka ka caban lahaay shaqo la-aanaa jirta in qofka uusan isaga keliya halkaas joogin ee dadku noqdaan ama dhallinyaradu noqdaan qarnigaad waxaa la joogaa koo iyo labaatanaad adduunyadu mar mar ka dambeysa teknolojiyadu sii horumaraysa qofka marka dhallinyarada inuu noqdo qof wax hindisa ee wax soo saara ee wax bedela oo innovative ah oo wax hal abuuro inuu noqdo jastikeliyu qofkaas marka wuxuu u baahan karaa sabotive waa dhammaan dadka loo shaqeey maanta dadka ugu sarreeya ee gaaray ama shirkadaha ugu sarreeya maanta gaareen just shalay waxay ahaayeen shaqaalayaalay ahaayeen just marka satisfied kuma noqon naftooda kuma qancin inay shaqaale sii ahaadaan dhammaanteena sidaas oo kaleeta waa maanta ninkan ugu sarreeya ee jooga project manager ninka jooga ama hay-ad ka shaqeeya ama company ka shaqeeya ama meesha ugu sarreysa ninka jooga just walaxgaluu sii raadinaya qofka marka promotionkaas iyo hamigaas iyo higsigaas keliya inuusan ku fikirin just still you are star that you are worker in aad u shaqaalo tahay keliya inaad kusii qanacsanaanin ee aad noqoto qof innovative eh wax soo saara ee wax hindisa wax ikhtiraacah maalinta shaqaalaha adduunka ayaa looga gool leeyahay in lagu muujiyo awoodda shaqaalaha islamarkaana xal loogu helo caqabadaha inta badan soo food saara shaqaalaha adduunka waxaana xuska maalintan ay soo bilaabatay kowdii bishii mey sanadkii kun iyo siddeed boqol iyo sagaashankii kadib markii looga dhawaaqay shirweynihii hanti wadaagga caalamiga ee sanadkii kun iyo siddeed boqol iyo siddeetan iyo sagaalkii